بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labiyo afartanaad ee min suurati alacraaf allah waxau idhi subxaanah wawaacadnaa muusaa halaathiina laylata waatmamnaaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina laylah waqaala muusaa liakhiihi haaruuna akhlufnii fii qowmii waaslix walaa tattabic sabiila almufsidiin waxaynu weli ku jiraa qisaskii nebi muuse calayhi salaam iyo reer banu israa'iil dhexdooda dhacay markii aynu ka soo gudubnay waxa weeyaan ninkii fircawn iyo dhibaatooyinkii uu ku hayay reer banu israa'iil iyo ilaahay inuu fircawn halaagay muuse iyo atbaacdiisiina ilaahay uu badbaadiyey ayaa haddana waxaynu kusii dhex jiraa nimankii reer banu israa'iil ee ilaahay ka badbaadiyey dhibaatadii iyo addoonsigii fircawn haddana dhibaatooyinka ay ku sameeyeen nebi muuse calayhi salaam oo iyagoo loo nicmeeyey oo dhibaatadii fircawn laga badbaadiyey oo cadowgoodiina la halaagay iyagoo arkaya ayaa halkay ilaahay ka mahadin lahaayeen madaxadayg iyo canaad ay keeneen oo xalay waataynu soo maraynay iyagoo waxa weeyaan raadkii cadowgoodii iyo halaaggii uu sii qoyan yahay oo aan u qalalin ayaa haddana intay dariiqii sii hayeen ay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha markaa niman madaxadaygu halkaa ka gaadhay ayay ahaayeen tiiba aynu kusii dhex jiraa weli madaxadaygoodii iyo canaadkii ay muuse kala hor yimaadeen allah waxau ihi wawaacadnaa waxaanu la ballannay muusa nebi muuse ayaanu la ballannay halaathiina soddon ayaanu kula ballannay leylatan oo habeen wa atmamnaaha soddonkaa waxaanu ku dhammaystiray bicashrin toban fatama waa dhammaystirmay markaa miiqaatu rabbi rabbigii wakhtigii uu cayime uu u ballan qaaday inuu la kulmo oo uu la hadlo ayaa dhammaystirmay arbaciina xaal uu yahay afartan leylatan oo habeen yacnii xilliguu u qabtay alleh waxa uu ku dhammaystirmay afartan habeen waa ballantii loo qaaday markay dhammaato inuu munaajaadka rabbi u yimaado buurtii tuuri saynaa oo halkaa ilaahay kula hadlo looguna waxyoodo towraadna loogu dhiibo wa qaala waxau ihi muuse nebi muuse liakhiihi haaruun waa markuu ka sii tegayey ee uu usii socday munaajaadkii iyo halkuu ilaahay kula hadlayey halkii ilaahay uu kula hadlaayey markuu usii ambabaxayey ayuu la sii dardaarmay walaalkii haaruun oo qoomka uu kaga sii tegayo wa qaala waxau idhi muuse nebi muuse liakhiihi walaalkii haaruuna haaruun ahaa wuxuu ku yidhi ukhlufnii haaruunow iiga sii dambee oo khaliif iiga noqo fii qowmii qoomkayga adigu wakiil ka sii noqo oo sii ilaaliyo mas-uuliyaddooda sii hay wa aslix arrinkoodana hagaaji haaruunow oo xumaan ka ilaali walaa tattabic hana raacin sabiila almufsidiin kuwa wax xumaynaya waddadoodana ha raacin haaruunow walammaa jaa'a markuu yimid muusa nebi muuse limiiqaatinaa wakhtigaannu u qabannay iyo goobtaannu u cayinnay markuu yimid muuse ee afartankiina ay dhammaadeen haaruunna uu kula soo dardaarmay inuu qoomkii kaga tegey halkii markuu yimid oo wa kallamahu muuse uu la hadlay rabbuhu rabbigiina uu la hadlay mubaasharatan biduuni waasita si toosa iyadoon loo dhaxayn oo hadalka ilaahay uu maqlaayo si toosa ilaahay uula hadlay muuse qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow hadalkii ilaahay markuu macaansaday iyo munaajaadkii rabbi ayuu yidhi daatadaadana itusoo u joogi waaye markaa qaala waxau idhi muuse markii alla uu la hadlay hadalkiisii uu macaansade uu maqlay rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii iskay tus ay arinii nafsak daatadaadana i tus allahayow andur aan ku soo eegee ilayka adiga wuxuu yidhi allahayow iskay tus aan ku arka eh qaala waxau rabbi ku yidhi lan taraanii arki maysid muusow walaakin ha yeeshee undur eeg ila aljabali buurtaa weynaa ad arkaysee adiga kaa adag bal hadda buurtaa eeg inuu wax ku qaataa la doonayaa oo buurtu hadday xamili weydo la yidhaahdo dee adigoo lafa iyo cad iyo dhiig ka kooban sideed u xamili waxa uu alla ku yidhi lan taraanii i arki maysid muusow oo ima arki kartid macnaha laa taqdiru calaa ru'yatii walaakin indur ha yeeshee waxaad eegtaa ila aljabali buurtaa eeg fa in istaqara haddii jabalkaasi uu ku sugnaado makaanahu meeshiisa fasawfa taraanii markaasaad i arki doontaa falammaa tajallaa markuu u muuqday rabbuhu rabbigii muuse rabbigii markuu u muuqday liljabali buurtii buurtii markuu alle usoo muuqday jacala waxa uu ka yeelay huwa tajalligii muuqashadii rabbi hu buurtii waxay ka yeeshay oo damiirka mustatirkee huwa tajalliga u celi masderka laga fahmaye tajallaada kan baariskee muuqdee maxalu nasbaha yaallana jabalka u celi buurta marka falammaa tajallaa markuu u muuqday rabbuhu rabbigii liljabali buurtii markuu usoo muuqday jacala wuxuu ka yeelay huwa tajalligii muuqashadii alla uu soo muuqday hu buurtii wuxuu ka yeelay dakan ay madkuukan mid la burburiyo baaba laga dhigay ciid bay noqoto dhulkay ku daadata min jalaal illaahi caza wajal wa khara waa dhacay muuse nebi muusena saciqaa isagoo suuxsan oo waa miyir doorsoomay buurtaad ogeyd adaygeedu ciid bay noqoto waa daadatay markuu rabbi usoo muuqday muusena culayska iyo waxa weeyaan cadamada waxa dhacay markuu dareemay wuu suuxaybo wuu miyir doorsoomay falamaa afaaqa markuu soo miyirsaday muuse uu soo toosay qaala waxau yidhi subxaanak ilaahayow nasahnaantaada waxaan kaa nasahayaa inaan axadna adduunye kugu arki karayn tubtu waan kuu toobad keenay allahayow ilayka adiga ayaan kuu toobad keenay oo waxaan ka toobad keenay dib dambayse inaan ku weydiista iskay tus su-aashaa inaan dib ugu noqdo waan ka toobad keenay allahayow wa ana anigu awalulmu'miniina kuwa ku rumaysan ee rumaynaya inaan axadna adduunyada kugu arkayn ka ugu horreeyaan ahay inaan cidina adduunka kugu arkayn qaala yaa muusaa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii qaala allah waxa uu yidhi yaa muusaa muusow innii anigu istafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadkii waan kaa doortay ay calaa ahli zamaanika yacni dadkii xilligaaga noolaa waan kaa doortay birisaalaatii birisaalatiina waa la akhriyo mufradahe risaalaadkayga iyo waxyigaan kuu waxyooday ayaan kaaga doortay dadka kale wa bikalaamii ay wa bitakliimii iyaaka waa macno master iyo la hadlidii aan kula hadlay ayaan dadka kaaga doortay oo macnaha si toosa aan kula hadlay iyadoon laynoo dhexayn fakhud haddaba qaado muusow maa aataytuka waxaan ku siiyey nicmo qaado oo hadday tahay waxa weeyaan nicmada hadalkaa aan kula hadlay iyo hadday waxyiga tahay nicam waxaan ku siiyey waxa weeyaan qaado wa kun waxaanad ka mid ahaataa min ashaakiriina kuwa ilaahay mahadiyana ka mid noqo kuwa ilaahay nicmooyinkiisa ugu mahadnaqa allah waxau yihi wa katabnaa waxaanu u qoray lahu muuse fil alwaaxi looxaantii towraad ku tiilay waxaan ugu qoray min kulli shay ay kulla shay wax walba waanu ugu qoray oo loo baahan yihi mawcidatan waxaad ka beddeshaa jaara majruurka min kulli shayin maxalkiisa mansuubka ah ka bedel waayo dee macnaha mafcuul buu ka yahay oo waa maktuubkii la qoray ilan wa katabnaa waxaan uu qoray lahu muuse fil alwaaxi aanu ugu qoray min kulli shayin baanu qoray shay kasta waxa maktuubka la qoray mafcuulkii waa min kulli shay lafdigana waa ka majruur maxalkana waa ka mansuub marka mawcidatan waxaad ka beddeshaa maxalka jaara majruurka ee mansuubka ah oo mawcidatan baanu ku qoray waano iyo wa tafsiilan caddayn likulli shayin shay walba lagu cadday lagu caddaynayo ayaanu ku qoray ee fakhudhaa alwaaxdaa towraadee waxaasoo dhammi ay ku yaallaan qaado muusow biquwa xoog iyo dadaal iyo dardar kuqku qaado oo daciifnimo iyo caajisnimaha ku qaadan ee waxaad ku qaadataa xoog iyo awood iyo dadaal iyo dardar cusub waamur qowmaka reetolkaana waxaad amartaa ay biakhdiha usoo qadar dee inay iyaguna qaataan amar oo amarkaa far oo sii ya'khuduu ha qaataane markaa biaxsanihaa teeda ugu wanaagsan sawriikum waxaan idin tusi doonaa baa alla uu yidhi daara alfaasiqiina kuwii daacada rabbi ka baxay degaankoodii iyo daartoodii baan idin tusi macnaha reer fircoon iyo atbaacdoodii iyo halkay deganaayeen ee waxa weeyaan la halaagay ayaan idin tusi si aad ugu cibro qaadataan oo ugu waantowdaan raadkoogii iyo halaagoodii haadihi alaayaat waxaa ku sugan qisatu munaajaati muusaa rabbahu wa talabihi ru'yat allahi caza wajal wa nusuuli towraati calayh aayaadkani waxay ka warrameen munaajaadkuu muuse rabbigii la faqay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la hadlay nebi muuse iyo dalbidii uu dalbay nebi muuse aragtida ilaahay hadalkii ilaahay markuu maqluum macaansaday ayuu yidhi ilaahay ow iskay tus waxaa kaloo ku sugan wa nusuulu tawraati calayh towraadna dee waa la siiyey oo waataa la yidhi fakhudhaa biquwa wax walbana waa kuugu yaallaa oo masaalix iyo waxa weeyaan wanaaggiinu uu ku jira if iyo aakhiraba aayaadku markaa macnahaas ayaa maqsadka ugu weynaa aayaadkan ku jiraa uu yahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay nebi muuse intii aanu kula hadlin halkaa waxa weeyaan tuuru saynaa inuu ballan kula galay soddon habeen oo soddonkaa habeen markay dhammaadaan kadib uu la hadlo oo halkaa munaajaadka uu yimaado dabeed soddonkii waxaa lagu daray toban wakhtiguu alla u muddeeyey wuxuu ku taam noqday afartan habeen macnuhuna waxa uu yahay yacni afartankaasi markay taam noqdaan inuu halkaa yimaado oo alla kula ballamay oo rabbi halkaa kula munaajowduu kula hadlo mufasiriinta qaarkood sida ibnu kaiir iyo kayrkiiba ay soo naqlinayaan waxay ku tilmaameen afartankaa habeen soddonka maalmood ama soddonka cishee dulqacda iyo tobanka dulxijo ugu horeeya afartankaasay ku sheegeen laakiin wax daliilo oo qawiyahoo waxa weeyaan caddaynaya mar haddaanu jirin waxaynu qaadanaynaa uun afartan habeen in loo ballan qaaday yacni afartankaasi markay dhammaadaan inuu miiqaadka yimaado afartankay doonaanna ha noqdaan dabeed nebi muuse markii muddadii ay u dhammaatou anbabaxayey walaalkii haaruun ayuu la sii ballamuu yidhi war qoomkaa ka sii warhay oo arrinkooda ilaali kuwa mufsidiinta ana sabiilkooda iyo waddadooda iska ilaali sidii buu ku ambabaxay muuse markii uu halkii alla kula ballamay uu yimid ilaahay waa la hadlay wa kallamahu rabbuhu halkaa waxaa ka cad in kalaamka alle loo sugayo oo sifo alle uu yahay oo ilaahay waa hadlaa marka uu doono sida uu doono u hadlaa wuxuu doonaana ku hadlaa waa yacni waxa weeyaan afcaasha mashii'adiisa ku tacalluqda ee marka uu doono u hadlo ilaahay baana naftiisa kalaamka u sugay oo dee wa kallamahu rabbuhu waxaa muuse la hadlay rabbigiisii waa sariix waxay ku caddahay ilaahay inuu kalaam xaqiiqiya oo uu maqlayo kula hadlay marka halkaasoo kale futuuxaatulilaahiyaha sulaymaan aljamal isagu wuu awilaya oo bimacnaa azaala alxijaab buu ka awilaya bayna muusa wa bayna kalaamih laakiin hadal uu maqlay kulamuu hadal buu odhanaya laakiin waa saynu hore usoo tilmaannay oo culimmada iyadoo dee fawaa'idka iyo macaanida waaweyn aynu ka soo guurinayno haddana meelaha ay ku qaldamaan sifaadka alleh waynu ka baydhannaa oo khaasatan jalaaleynka iyo futuuxaadka meelaha sifaadka way awiilaano way ta'wiiliyaan ama way leexiyaan caqiidada ahlu sunnuhuna waxay tahay ilaahay wuxuu naftiisa u sugay sideeda in loo sugoon la leexin oo ilaahay uu hadlay khalaas aduu halkaa ku dhaaf inuu hadlay laakiin siduu u hadlay ha odhanin waayo kayfiyadiisa ma garan kartid marka sifaadka ilaahay naftiisa u sugo sideeda in loo daayo ayaa caqiidada ahlu sunnaha ee saxdii ay tahay wa kallamahu rabbuhu nebi muuse markaa wuxuu ilaahay ka codsadoo ka dalbaday inuu istuso oo wuxuu yidhi ilaahow naftaadana itus aanku arka eh dabeed alla waxa uu ku yidhi arki kari maysid ha yeeshee buurtaa eegoo hadday sugnaato markaasaad i arka mar alla markuu ilaahay buurtii u soo muuqday ayaa buurtii dekan dekan burbur iyo baaba ay noqotay ciid ay noqotay muusena markuu arkay ayuu suuxo uu miir doorsoomay mar alla markuu soo toosay waa kaa yidhi subxaanaka tubtu ilayka wa ana awalu lmu'miniin isagoo ka toobad keenaya su-aal dambe inaanu dib dambayso ugu noqon arinii andur ilayk halkaa waxaa laga qaadanayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunyada inaan lagu arkayn sababtuna waxa ay tahay awoodda iyo qaabka ilaahay inoogu abuuray adduunyada ayaynaan xamili karayn ru'yatallaah laakiin waxa caqiidada ahlu sunnuhu ay ku sugan tahay in mu'miniintu ilaahay aakhiro ay ku arkayaan waayo aakhiro awooddeenna iyo abuurkeennu waa isbeddelaya oo maanta awooddaad leedahay awood ka duwan ayaad yeelanaysaa oo ninka keliya xuuralcaynta iyo dumarka lagu tamatucayo quwatu mi-ata rajul la siinayaa boqol nin awooddii oo kale marka awooddeenna iyo araggeennu dee way ka duwan tahay tii adduunyada marka aakhiro alle waa lagu arkayaa adduunyase lagu arki maayo aakhiro in lagu arkayana horena waa inoo soo martay waxaana inagaga filan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ilaahay waxau yihi maalintaa qiyaame wejiyaal waa kuwa barwaaqaysan oo dhalaalaya oo iftiimaya ilaa rabbiha naadira rabbigoodna waa kuwo eegaya oo arkaya nebiguna sala allahu calayhi wasalam taa waa tilmaamay oo waxau yihi inakum satarawna rabbakum ciyaanan kamaa tarawna alqamara leylata albedri laysa duunahu saxaab yacni sidaad u arkaysaan dayax afar iyo tobnaad oon daruuri ka sokayn sida caddaankeed u arkaysaan ayaad ilaahay indhihiinna si caddaana aakhiro ugu arki doontaan riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugnaa laa tudaammuuna fii ru'yatih idinkoon aragtidiisa isku cidhiidhiyeyno ii banne iyo ii banne aan lahayn oo dayax afar iyo tobnaad oo bannaanka samada ku sugan oon waxba ka sokayn sidaa ninna nin ugu cidhiidhiyeyna nin walba si raaxala u arkayo ayaa mu'miniintu ilaahay nin walba u arkayaa fi laakhira haddaba maadaama ru'yadu ay sugan tahay tashbiihanna uu yahay tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi oo inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara waxaa la ysku shabahayaa aragtidaa aragtida lagu shabahayaa oo sidaa cadaankee dayaxa aad u arkaysaan ayaydin si cad allana u arkaysaan laakiin laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi ka la arkayo ka la arkayo laguma shabahayo waayo adduunyada ka lagu arkaya waa makhluuq oo waa dayaxii aakhiro ka lagu arkayaana waa khaaliqi oo waa rabbi subxaanahu wa tacaala marka labada la arkayo layskuma shabahayo laysa ka milihi shayin wahuwa samiicu lbasiir laakiin aragtida ayaa aragtida lagu shabahayaa oo sida aragtidani u caddahay ayaa aragtidaasina u caddahay weeyi haddaba lan taraanii muctasilada iyo firaqa lumay qaar ka midihii waxay u daliishadeen inaan xataa aakhiro lagu arkayn oo waxay yidhaahdeen lantan nafyigeedu waa nafyi mu'abado oo lantani waa naafiya lita'biid yacni mustaqbalka waxay u anfiyeysaa cala ta'biid si abadi ah oo lan taraanii weligaa ay arki maysid weeyi laakiin sida saxiixa ah nafyiga lantu ta'biid ma aha waanay ku soo aroortay qur-aanka iyadoo lantii nafyigu uu ku soo arooray haddana wixii u dhacay waayo hadduu mu'abad yahay ma dhaceen maryamo oo kale falan ukalima alyawma insiya lan bay isticmaashay haddana dee markii waktigu u dhammaaday dadka way la hadlaysa sidoo kale kuwa gaalada ah ilaahay waxa uu yidhi walan yatamanawhu abada bima qadamat aydihim wallahu caliimun biaalimiin geerida weligood tamaniyi maayaan haddana aakhiro way tamaniyi doonaan adduunyada mooyaane oo aakhiro maxay odhan doonaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk malagii naartee maalig iyagoo u dhawaaqaya odhan doonaan ilaahay noo bari hana dile eh maxay tamaniyayaan inay dhintaan marka lantu hadday ta'biid tahay maxay u tamaniyayaan walan yatamanawhu baa la yidhi maaha ta'biid idan sida saxiixa luqa ahaan iyo sharci ahaanba lanta nafyigeedu cala ta'biid ma aha ee mustaqbalka way anfidaa un sida laaba ay naafiye u tahay nafyigaasina waa munqaico uu go'i karaa marka calaa kullin waxa weeyi lan taraanii laga fahmi maayo nafyiga ru'yada yacni ru'yadii in la anfinaayo laga qaadan maayo lan taraanii inaan aakhiro alle lagu arkayn ee waxaa lagu anfinayaa uun ru'yatullaahi fi dunya waa aragtidii adduunyada alle lagu arkayey unba halkaa lagu anfiyey allah waxau ihi wawaacadnaa waxaan ula ballanay waacada waa faacalo oo min alinayn bay ka dhacdaa mufaacaladu laakiin maanta waxaa looga jeedaa un ficlulwaaxid oo waacadnaa waa bimacnaa wacadnaa uun ila ilaahay baa muuse la ballamay oo labada dhinac buu ka dhacay maahe allah la ballamay muuse u xadiday xilligan marka waacadadii waa bimacnaa wacada uun wawaacadnaa ay wawacadnaa waanu la ballanay baa alla yihi muuse nebi muuse waanu la ballanay halaathiina soddon baanu kula ballanay leylatan oo habeen oo macnaha waxaanu soddonka habeen kula ballanay markay dhammaadaan inuu munaajaadka iyaga u yimaado onu la hadallo wa atmamnaaha soddonkii waxaanu ku dhammaystiray bicashrin toban fatama dabeed waxaa dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii wakhtigii uu qabta uu kula ballamay wuu taam noqday arbaciina xaal uu yahay afartan leylatan oo habeen wa qaala waxa u ihi markaa muuse muuse isagoo sii ambabaxaya markii muddadii ay dhammaatay liakhiihi walaalkii waxa uu ku yidhi haaruuna haaruun ukhlufnii iiga dambee oo khaliif iiga noqo fii qowmii qoomkayga oo wa aslix hagaaji arrinka qoomkana oo walaa tattabicha raacin sabiila almufsidiina kuwa wax xumaynaya waddadooda ha raacin walamaa jaa'a markuu haddaba yimid muuse nebi muuse limiiqaatinaa wakhtigaanu u qabannay aanu kula ballannay markuu ku yimid oo wa kallamahu muuse ula hadlay rabbuhu rabbigiina ula hadlay qaala wuxuu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow arinii iskay tus ay arinii nafsak naftaada itus andur anku eegee ilayka adiga oo sidaan hadalkaaga u maqlayo daatadaadana aan u arkee iskay tus qaala rabbi waxa uu ku yidhi lan taraanii i arki maysid muusow walaakin ha yeeshee undur eeg ila aljabali buurtaa eeg fain istaqara macnuhu waxa weeyaan buurta adayga iyo intaa la egi hadday xamili weydo aragtidayda dee maxaad u malayn adoo ka daciifsan walaakin ha yeeshee undur eeg muusow ila aljabali buurtaa eeg fain istaqara jabalkaasi hadduu ku sugnaado makaanahu booskiisa iyo makaanka uu ku yaallo fasawfa taraanii markaasaad i arki doontaa falamaa tajallaa markuu u muuqday haddaba rabbuhu rabbigii markuu u muuqday liljabali buurtii markuu u muuqday jacalahu dakaa huwa tajalliga u celi hudanna jabalka u celi oo jacala wuxuu ka yeelay huwa tajalligii hu buurtii dakan ay madkuukan mid la burburiyo baabba uu ka yeelay wakhara waa dhacay muuse nebi muusena saciqan xaaluu yahay mid suuxsan oo waa miir doorsoomay falamaa afaaqa markuu soo miirsaday muuse qaala waxa uu yidhi subxaanak allahayow nasahnaantaada aad ka nasahan tahay adduunyo in laguga arko eh tubtu waan kuu soo noqday ilayka adiga oo waan ka toobad keenay dib inaan ku weydiista aragti waana anigu awalulmu'miniina kuwa ku rumeeye ka ugu horreeyaan ahay ee rumaysan adduunyo inaan addoommada kuga arkayn qaala waxa uu yidhi markaa rabbi yaa muusaa muusow innii anigu istafaytuka waan ku doortay oo cala annaasi dadka ayaan kaa doortay birisaalaatii risaalaadkaygii iyo waxyigaygaan ku waxyoodaan kaaga doortay dadka iyo wa bikalaamii ay wa bitakliimii iyaak iyo hadlidaan kula hadlay ayaan dadka kaaga doortay oo dee ambiyada kaleba waa loo waxyoonaye muuse wuxuu kaga duwanaa ambiyada kale si toosaa loola hadlayo oo malagba looma soo diray oo sidaa darteed baa muuse loogu magacaabay kaliimullah kii ilaahay uu la hadlayey fakhud haddaba qaada muusow maa aataytuka waxaan ku siiyey ee nicmooyinkaa iyo waxyigaa iyo hadalkaasa qaado oo wakun waxaad ka mid ahaataa min ashaakiriina kuwa ilaahay ugu mahadnaqa nicmooyinka uu ku galladaysto wakatabnaa waanu qoray baa alla uu yidhi lahu ay limuusa muuse waxaanu u qoray oo fil alwaaxi looxaantii towraad ku tiilay waxaanu ugu qoray min kulli shayin ay kulla shay wax walba waanu ugu qoray oo loo baahan yahay ka bedel mawcidatan maxalka min kulli shayin weeyaane mansuubka ah mawcidatan waano iyo mawcido wax lagu qaataanu ku qoray iyo wa tafsiilan caddayn likulli shayin shay walba loo caddeeyey ee fakhudhaa haa oo alwaaxdii towraada muusow qaado looxaantii towraad ku tiilay qaado muusow biquwa xoog iyo dadaalna ku qaado oo wa'mur amar qawmaka reetolkaana waxaad amartaa ay biakhdihaa alwaaxdaa towraad inay qaataan ya'khuduu markaa ha qaataane biaxsanihaa teeda ugu wanaagsan biaxsanihaa waxaa loo yidhi dee awaamirta iyo shareecadu xasan iyo axsanba way leedahay oo macnaha siday u kala mudan yihiin ee u kala muhiimsan yihiin ee u kala fadli badan yihiin ayay dee u kala wanaagsan yihiin oo waajibaadku isku darajo ma aha oo waajibka iyo sunnadu isku darajo ma aha sidaasay u kala wanaagsan yihiin allah waxau ihi sawriikum waxaan idin tusi doonaa daara alfaasiqiina kuwa ilaahay daacadiisa ka baxsan ee daacada alla ka baxay ee fusaaqda ah daartoodii waa idintusi doonaa si aad ugu cibro qaataan oo ugu waantowdaan waa degaankii reer fircoon iyo atbaacdiisa allah waxa uu yidhi saasrifu waxaan ka leexinayaa can aayaatii aayaadkayga waxaan ka leexinayaa aladiina kuwa yatakabbaruuna kibraya fi lardi arlada dhexdeeda ku kibraya bigayri alxaqi ee xaqdarro ugu kibraya wain yarow haddii ay kuwaasi arkaan kulla aayatin aayad kasta laa yu'minuu rumayn maayaan bihaa aayaddaasi wain yarow haddii ay arkaanna sabiila arushdi hanuunka waddadiisii hadday arkaanna laa yatakhiduuhu ka yeelan maayaan sabiilaa waddo wain yarow haddii ay arkaanna sabiila alghayi habowga iyo baadida jidkeedii hadday arkaanna yatakhiduuhu waxay ka yeelanayaan sabiilaa waddo daalika haddaba madkuurkaa la soo sheegay ay dalika alinxiraaf yacni diin la-aantaa iyo inxiraafkaas ay hanuunkii ka baydhayaan hallowgiina ay raacayaan aayadna aan loogu taag helayn diin la-aantaa iyo inxiraafkaasi xaasilun wuxuu ugu xasilo ugu dhacay oo ismu ishaare khabarkiisi maxduufi oo loo soo qadaraya ka dhig biannahum kadabuu biaayaatinaana waa sababtii marka daalik arrinkaa iyo inxiraafkaasi haabitun ama xaasilun wuxuu ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen darteed biaayaatinaa aayaadkaygii inay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaayeen canhaa aayaadka xaggooda haafiliina kuwa iska moogan aayaadkay mooganaadeeny beeniyeen sababteeda ayaa waxaasoo dhammi ugu dhacay oy u hallaabeen oo u hanuuni waayeen waaladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey iyo wa liqaa'i alaakhira aakhira la kulankeeda beeniyey xabitat way burtay acmaaluhum camaladoodu hal yujzauuna oo miyaa lagu abaalmarinaya lagu abaalmarin maaye waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay laa yujzawn lagu abaalmarin maaye ilaa maa kii mooyaane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wاtakhada qowmu muusa min bacdihi min xuliyihim cijla jasada lahu khuwaar wاtakhada waxay samaysteen qowmu muusaa nebi muuse qoomkiisii waxay samaysteen min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa ila almunaajaa nebi muuse halkii ilaahay kula hadlayey markuu tegay dabadeed waxay samaysteen qoomkiisii min xuliyihim waxyaabahoodii ay isku qurxinayeen waxay ka samaysteen dahabkii iyo fidadii iyo macaadintii iyo dheemankii iyo waxyaabihii kala duwanaayay haysteen ayaa intay isku geeyeen waxay ka dhalaaliyeen oo ka sameeyeen cijlaa dibi dibigaasoo jasadaa ay daa jasadin jidh u saaxiib ah dibigaasoo lahu khuwaarun ci u saaxiib ahoo dee cidii lo-da oo kala leh ayaa waxay ka samaysteen ilaahan mid la caabudo oo itakhada laba mafcuul bay qaadataaye dee mafcuulkii hore waa cijlan kii labaadna ilaahanta lasoo qadarayo markaa dibigaas ayay macbuud ka yeesheen alam yarow miyaanay arkayn annahu in dibigani laa yukallimuhum inaanu la hadlayn oo laa yahdiihim aanu kuna hanuuninayn sabiilaa wax wadda ah ittakhaduuhu waa ta'kiide ilaan horaa loo soo sheegay watakhada eh ittakhaduuhu waa lagu sii adkaynayaa uun ittakhaduuhu waxay ka yeesheen dibigii ilaahan macbuud walxaal bay macbuud ka yeesheen kaanuu ay ahaayeen daalimiina kuwa daalimiin ah walamaa suqita markii lagu dhacay fii aydiihim calaa aydiihim gacmahooda markii lagu dhacay ay nadimuu calaa cibaadati alcijli nadaman shadiida oo halkan suqida fii yadayhi waxaa lagaga kinaayoonayaa bimacnaa shiddat nadam waa murugo daran oo had iyo jeer gacmaha waxaa laga cabiraa afcaasha la sameeyo walow gacmaha bayaan lagu samaynay had iyo jeer bimaa kasabad aydiihim oo idinka arka oo ama lugaha laga qabto ama indhaha laga qabto ama qalbigaha laga qabto haddana gacmaha la cabira waayo wax wax lagu qabto waxa u badan dee gacmaha sidoo kale qofku markuu murugoodana dee waa kafarta dhexda ka qaniinaya marka had iyo jeer gacmuhu yacni waxaa laga cabiraa oo loo adeegsadaa afcaasha dadka ka dhacda marka imika murugadii iyo qoomamadii ka dhacda laga cabiray in gacmahoodii lagu dhacay macnaha waa murugoodeen weeyaan macnuhu walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim gacmahooda macnaha ay murugoodeen ee ka qoomamoodeen cibaadadii ay caabudeen dibiga oo wara'ow ay yaqiinsadeen annahum qad dalluu inay lumeen waa markii muuse usoo noqday dabadeed ee uu ku canaantaye qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa haddii aanu noo naxariisan rabbunaa rabbigayo oo wayaqfir lanaa aanu noo dembi dhaafin lanakuunanna waxaanu ka mid noqon oonu ka mid noqon min alkhaasiriina kuwa khasaaray if iyo aakhiraba haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala cuquubat lmutakabiriina walmukadibiin yacni kuwa xaqa beeniyey iska weyneeya cuquubadooda iyo dhibaatada ku dhacaysa oo ah in waxa weeyaan qofka kibraaniga ee mutakabirka ah xaqa laga leexinayo oo laga duwayo cuquubatan lah saaصrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi اlardi bigayri اlxaq markaa kibirku waa min acdami sawaarifi can اlxaq waxyaabaha dadka xaqa ka duway ugu waaweyn waxaa ka mid a kibirkiiyo isla weynida nebiguna salى اllahu alayh wasalam waa kii ku fasiray kibirka baطru اlxaqi wagamtu الnaas xaq oo la celiyo ehelkiisa lagu celiyo nagala tag la yidhaahdo iyo dadka oo la yaraysto la xaqiro hada huwa اlkibr waxaa la tilmaamay aladiina yatakabbaruuna fi اlardi bigayri اlxaq hadda waa la garanayaa oo waa macluum kibir xaqiiba inaanu jirin oo haddii lagu daayo aladiina yatakabbaruuna fi اlardi waa la garanayaa kibir kasta inuu xaqdarra yahay haddana waxaa la sii raaciyey bigayri اlxaqi marka waa un sifo kaashifo oo waa la sii faydayaa uune qaydkani ixtiraazi ma aha oo wax kale laguma saarayo ilan haddii la yidhaha waa ixtiraazi waxay noqon lahayd dee mid xaqaa jira mana jira mid xaq iyo kibir kastaa waa bigayri اlxaq marka waa bayaanulwaaqic wixii jira xaqiiqada ahaa unbaa la sii caddeeyey ee wax kaloo meesha soo geli lahay oo laga saarayaa kuma jiro waxaa kaloo aayaadkan ku sugan idlaal saamiriyi libani israa'iila wa citaabu muusa wa mowqifu muusa minhum ninkii saamiri loo odhan jiray ee qoomka muuse ka mid ahaa hallayntii uu halleeyey nimankii reer banu israa'iil markii uu muuse ka maqnaa iyo arrintaa muuse markii dambe siduu ugu canaantay iyo mowqifkii adkaay uu ka qaatay marka markuu muuse ka tegey ayaa ninkan saamiri oo farsamo yaqaan ahaayo wax dhalaalin jiray oo wax isku geygeyn jiray ayaa intuu macaadin iyo dahab iyo fido iyo wax isu keenuu dhalaaliyey ayaa wuxuu ka sameeyey yacni hay-addii iyo qaabkii dibiga oo kale ayuu ka dhigay qaab dibi oo kale marka waxaa loo yidhi cijlan jasadan jasadan waxaa loo yidhi macnaha daata la taaban kara leh oo may ahayn xariiqyo uu gidaarkaa ku xarxariiqay oo ku xardhoo la arkayoeh oo dee dushuun laga daawanayoeh wax daata iyo jirmi la taaban kara loo yacni waxa weeyaan jasad leh ayuu sameeyey oo macaadintiibuu ka qoray qaab dibi oo kale markaa sidii sanamkii oo kale ama taalladii ayuu halkaa soo hordhigay isagoo qaabkii dibig oo kale leh markaa jasadku waxa weeye waxaa jismiga la taaban kara leh ee aan ahayn dee wax meel ku qoran ama lagu sawiray lahu khuwaarun culimmadu waxay yidhaahdeen maaha macnaheedu inuu nool yaho ceyayo laakiin ninkan imtixaan buu ahaayo daldalool buu u sameeyey sawirkii ama wixii uu xardhay uu sameeyey ayuu daldalool u sameeyey ay dabayshu ka gelayso markaa dabayshaa ka gelaysa iyo foodhidaa iyo codkaa ka soo baxaya ayaa codkii dibigoo kala noqday markaa lahu khuwaar waa dabayshu codkaa ay samaynayse wax nooloo deeciyaya cidii loodoo kale ma aha marka ninkaasi inkaarqabaha ee saamiri ayaa sidaa u haleeyey markaa sidaa aayaadka kale inoogu iman doontana dee muuse markuu soo noqday aad buu uga cadhoodo canaan badanna waxa weeyaan uugu sameeyey isagoo walaalkii haaruun ka bilaabay allah waxau ihi saasrifu waxaan ka leexinayaa can aayaatii aayaadkayga waxaan ka duwayaa oo ka jeedinayaa waa alaayaatu tanziiliya watakwiiniya aayaadku waa laba oo kuwan munaselka in la soo dejiye la akhriyayo iyo kuwa kownigo makhluuqaadka waaweyn ee cirarka iyo dhulalka iyo badaha iyo buuraha labadubana waa aayad lagu waantoobo wax lagu qaato haddii laga fekero loo fiirsado labadaba markaa waan ka duwayaa weeyaano aayaadka la akhriyayana waxba ku qaadan maayaan kuwa kownkee la arkayana waxba ku qaadan maayaan allah waxau ihi saasrifu waxaan ka duwayaa can aayaati aayaadkaygoon waxba ku qaadanayn aladiina kuwa yatakabbaruuna kibraya fi lardi arlada ku kibraya bigayri اlxaqi xaqdarro ugu kibraya wain yarow hadday kuwaasi arkaan kulla aayatin aayad kasta laa yu'minu ma rumaynayaan bihaa aayada wain yarow hadday arkaan sabiila rushdi hanuunka waddadiisana laa yatakhiduuhu kama yeelanayaan sabiilan waddo la maro wain yarow hadday arkaan sabiila alghayi baadida iyo hallowga waddadeedii hadday arkaanna yatakhiduuhu waxay ka yeelanayaan sabiilan waddo la maro daalika arrinkaa iyo inxiraafkaas yacnii inxiraafka iyo leexashada ku dhacday haabitun ama xaasilun wuxuu ugu xasiluu ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen darteed buu ugu dhacay biaayaatinaa aayaadkaygii ay beeniyeen oo wa kaanuu ay ahaadeen canhaa aayaadka xaggoodii haafiliina kuwa moogan waaladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey iyo wa liqaa'i alaakhira aakhiro la kulankeeda beeniyey xabitat way burtay acmaaluhum camalladoodu hal yujzauuna oo miyaa lagu abaalmarinayaa lagu abaalmarin maaye ilaa maakii mooyaane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya abaalkoodii unbaa laga waraabinayaa walaa yadlimu rabbuka axada watakhada waa yeeshay qowmu muusaa nebi muuse qoomkiisii waxay samaysteen min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa ila almunaajaah nebi muuse la hadalkii iyo munaajaadkii rabbigii markuu tegey debedii waxay samaysteen min xuliyihim waxyaabahoodii laysku qurxinayey waxay ka samaysteen cijlaa dibi bay ka samaysteen inkaar qabihii sameeyeyna dee saamiri buu ahaa dibi ayay ka samaysteen dibigaasoo jasadan aydaa jasadin jidh u saaxiib ah oo macnaha shay inta la sameeyey oo la qoray daata la taaban kara le sidii taallada oo bannaankaa yaalla ayay sameeyeen dibigaa jidhka ama jasadka iyo daatada lahoo lahu khuwaarun codna uu sugnaaday cidii lo-da oo kale ah waa dabayshaa gelaysaa codkii samaynaysa lo-da oo kale marka maxay ka yeesheen ilain itakhado laba mafcuul bay lahayde ilaahan bay ka yeesheen mid la caabudo yacnii dibiga tilmaantaa leh ayay macbuud ka dhigteen allah waxa uhi alam yarow miyaanay arkayn annahu dibigani laa yukallimuhum inaanu la hadlayn oo walaa yahdiihim aanu ku hanuuninayn sabiilaa wado itakhaduuhu waxay ka yeesheen dibigii ilaahan macbuud bay ka yeesheen waa ta'kiid walxaal bay ka yeesheen kaanuu ay ahaayeen daalimiina kuwa daalimiin ah walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim calaa aydiihim gacmahooda markii lagu dhacay waa markay qoomamoodeen ee murugo iyo tiiraanya u dhammaatay oo wara-ow ay yaqiinsadeen waa ra-aadii cilmiyada ahayde annahum iyagu qad dalluu dhab ahaan inay u lumeen markay yaqiinsadeen waa markuu muuse soo noqdee uu canaantaye qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa haddaanu noo naxariisan rabbunaa rabbigayo oo wayakfir lanaa aanu noo dembi dhaafin lanakuunanna waxaanu ka mid noqon min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaanu ka mid noqon doonaa walamaa rajaca muusa nebi muuse markii uu soo noqday ilaa qowmi reetolkii markuu usoo noqday iyo qowmkiisii khadbaana xaal uu cadhaysan yahay asifan oo uu murugaysan yahay qaala waxa uu muuse ku yidhi bi'sa maa khalaftumuunii min bacdi bi'sa maa shay baa baas lahaadoo xumaaday kaasoo khalaftumuunii aada igaga dambayseen min bacdii aniga dabaday oo macnaha dabaday wixii aada igaga dambayseen ee dabaday aada samayseen allaylehe wuu xumaaday oo waa baas lahaaday acajiltum ma waxaad degdegsateen amra rabbikum ma rabbigiin amarkiisii baad degdegsateen oo waa isugi weydeen miyaanan idinka idiin maqnayn miyaanan towraad idiin soo wadin maxaa idinku dhacay wa alqaa waa tuuray nebi muuse al alwaaxa looxaantii towraadi ku taallay dhulkuu ku tuuray macnaha nebi muuse cadhaduu cadhooday darteed ayuu looxaantii uu gacanta ku sitee u tuuray cadhadaasina waa gadaban lilah wa hayratan cala tawxiid ilaahay dartii buu u cadhooday iyo qiiro uu u qiiroonaya tawxiidkii alleh ee meel lagaga dhacay wa akhada waxaanu soo qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisii ayuu soo qabtay yajuruhu isagoo soo jiidaya ilayhi xaggiisa u soo jiidaya oo madaxiisii buu sidaa u soo qabtay qaala waxau idhi markaa haaruun ibna umma yabna umma oo ya-dii xarfunidaha ayaa laga xadfay munaadahan ibna umma yabna umma hooyaday inankeediiow kay hooyaday dhashayow ina alqowma qoomku istadcafuunii waa i daciifsadeen intaad iga maqnayd wakaaduu waxaanay ku sigteen yaqtuluunanii inay idilaan ee falaa tushmit haygu farax gelinin bi ay biihaanatika iyaaya yacnii ihaanadaad ihaanaynaseed idhibayso ha ku faraxti gelin alacdaaa cadawiyada cadowga yaanu igu wiirsana ha ku faraxti gelin dhibkaad igu samaynayso walaa tajcalnii hana iga yeelin muusow maca alqowmi aldaalimiina kuwa daalimiinta ana macooda ha iga dhigin anuu shaqo kuma lahayne qaala waxau idhi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf aniga iyo waliakhii walaalkay haaruunba oo waadkhilnaa na geli fii raxmatika naxariistaadana na geli wa anta adigu allahayow arxamu raaximiina kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahay ina aladiina kuwii ittakhaduu yeeshay alcijla dibiga ilaahan macbuud ka yeeshay sayanaaluhum waxaa gaadhi doona gadabun cadho oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo wadillatun dulli fi lxayaati اdunyaa nolosha tan adduunyada ku habsada yacni dulli ku dhaca ayaa korkooda noqon oo haleeli wakadalik ay midla dalika aljazaa sidaanu kuwaa u abaal marinay ee cadhada iyo dulliguba dushooda ugu dhacay sidaasoo kale ayuun baanu najzi u abaalmarinaa almuftariina kuwa been abuurta ee ilaahay uu nisbeeya wuxuu beri ka yahay shirki iyo xumaanna walaaqda waaladiina haddaba kuwii camiluu sameeyey asayi'aati xumaanaha sameeyey uma taabuu dabeed ka soo noqday min bacdihaa ay min bacdi ityaanihaa xumaantaa intay la yimaadeen dabadeed ka toobadkeenee ka soo noqday oo waaamanuu rumeeyey ina rabbaka rabbiga min bacdihaa ay min bacdi tawba tawbadaa ay soo noqdeen dabadeed lagafuurun mid u dembi dhaafis badan weeyi raxiimun oo addoommadiisa u naxariista walamaa sakata markuu ka xasilay sakata waa bimacnaa sakana wahuwa sukuun oo waa cadhada kulkeedii markuu ka degay ee uu ka xasilay walamaa sakata markuu ka xasilay ey sakana can muusa nebi muuse alghadabu cadhadii cadhadii markay ka yar degtay ay ka xasishay ayaa akhada waxa uu soo qaatay al alwaaxa looxaantii towraad ku tiilay buu soo qaatay ee hanuunku ugu qoraa walxaal buu soo qaatay fii nuskhatihaa looxaantaa qoraalkeedana uu ku qoran yahay oo uu ku sugan yahay hudan hanuun uu ku qoran yahay iyo waraxmatu naxariis liladiina kuwii u sugnaatay hum iyagu lirabbihim rabbigood yarhabuuna ka cabsanaayey wakhtaara waa doortay muuse nebi muuse qowmahu ay min qowmi nasculkhaafid baa lagu nasbiyo markii xarafka jaar u dhacay bay mansuub noqotee waa min qowmihi wakhtaara waa doortay muuse nebi muuse qowmahu min qowmih qoomkiisii wuxuu ka dhex doortay sabciina toddobaatan rajulan oo nin limiiqaatinaa yacni wakhtigaanu la ballaneennu u qabannay toddobaatan nin inay raacaan ayuu ka dhex doortay qoomkiisii oo toddobaatankii ugu wanaagsanaa ah dabeed meesha waxaa ku jirta dee way la baxeen oo waa tegeen miiqaadkii falamaa akhadathum haddaba markay qabatay toddobaatankii alrajfa gariirkii iyo gilgilashadii arladu markay qabatay dhulkii la gariiray ee ay daateen ee dhinteen qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow low shi'ta haddii aad dooni lahayd ahlaktahum waad halaagi lahayd min qablu hore ayaad iyaga u halaagi lahayd iyo wa iyaaya anigaba ilaahow haddaad doonto horaad noo halaagi lahayd atuhlikunaa ma waxaad nagu halaagaysaa allahayow bimaa facala asufahaa'u maangaabkii waxay sameeyeen oo minaa anaga naga mida yacni dhammaantaya maahae kuwa yagii sufahada ahaa ma camalkay sameeyeen baad nagu halaagaysaa allahayow yacni waa su-aalu istictaaf uu naxariis ku dalbaayo waxa uu yidhi in hiya ay in ilfitna hiyada fitnada u celiyo in hiya fitnadani may ahaanin ay dibiga caabudayaan ee shirkiga ay ku dhacayaan ee afxumada ay ku hadlayaan fitnadani may ahaanin allahayow ilaa fitnatuka imtixaankaagii mooyaane addoommadaadaad imtixaamaysay ee shar iyo khayrba aad ku imtixaamaysay wanabluukum bishari waalkhayri fitna tudillu fitnadaasoo tudillu aad ku hallaynayso bihaa fitnada man tashaau cidda aad doonto oo watahdii aad hanooninayso man tashaau cidda aad doonto allahayow waxaan dhacay waa uun imtixaankaagii addoommada aad imtixaamaysay oo qaarna aad ku hallaynayso qaarna aad ku hanooninayso anta adigu allahayow waliyunaa gargaaraha yagii baa tahay arrinkaygiiyo taladeeda hayey ifakfir lanaa noo dembi dhaaf oo warxamnaa noo naxariiso wa anta adiguna khayru lkaafiriina kuwa dembiga dhaafa ka ugu khayrka badan baa tahay aayaadkan waxaa ku sugan gadabu muusa min saniici qowmihi bacda rujuucih cadhadii iyo murugadii muuse uu ka qaaday markii uu qoomkiisii ku soo noqday ee uu arkay debadii waxay sameeyeen iyo cadhaduu qaaday inay ku xambaartay looxaantuu sitay inuu tuuro nebi moxamed waxau yihi sala allahu calayhi wasalam sida imaamu axmed musnadka ku soo saaray cabdullaahi bnu cabbaasna uu warinayo sheikhulalbaanina silsilada uu ku tasiixiyey xadiidka saxiixa ah waxa uu yidhi nebi muuse waa loo waxyooday isagoon qoomkiisa uba iman miiqaadka markuu joogaa loo sheegay qoomkiisii waxay dabadii sameeyeen haddana looxaanta ma tuurin intuu miiqaadka joogay waxau rasuulku yidhi mar alle markuu qoomkiisii u yimid ee indhihiisa uu ku arkay waxay sameeyeen iyo sancadoodii ayuu looxaantii dhulka ku tuuray cadho daraaddeed iyo murugo laysa alkhabaru kalmucaayana waxa lagaaga warramay waxaad indhahaaga ku arkaysa la mid ma aha waa xadiis saxiixa laysa alkhabaru kalmucaayana oo yacni waxyi ahaan waa loo waxyooday arrinkan haddana markuu dul yimid uu indhihiisa ku arkay dee siduu u cadhooday iyo siduu noqday markii hore muu ahayn looxaanta hore umuu tuurina markuu arkuu tuuray marka waa laysa alkhabaru kalmucaayana waxaa la arkayaa la mid ma aha wax laguu sheegay nebi muuse markii uu arrintaa arkay uu aad iyo aada uga cadhooday canaan buu ku bilaabay walaalkii iyo qoomkiisiiba marka haaruun buu ka bilaabay haaruun markaa waxa uu ku yidhi qaala bna umma ina alqowma istadcafuunii ilaa aakhiri alaayaat wuxuu yidhi inankay hooyaday dhashayow dee qoomkii waa i daciifsadeen waana i dili gaadheen waxba anugu iskulamaan hadhin eyaan la igu wiirsane cadowga ha ka farxin aayaadka kale waxaa ku caddaa haaruun inaanu qoomkiisa ka aamusine uwaaniyuu la hadluu runta u sheegay laakiin ay u joojin waayeen markaa waxa uu yidhi waa lay daciifsado hadalkii waa layga hoos qaadi waaye waxa weeyaan cadowga ha igu faraxti gelin waxay culimmadu yidhaahdeen yacni waxa weeyaan dee walaalo shaqiiqay ahaayeen oo isku hooye iyo isku aabba ah muxuu markaa aabbihii u sheegi waayu hooyada u doortay lianna dikraha actafu liqalbi waayo hooyada in la sheego ayaa qalbiga u naxariis badan ayaa jalaaluddiin asuyuudi jalaaleynka uu ku yidhi waana sida saxda ahoo dee qofka marka la beerlaxawsanayo ee la dabacsanayo ee raxmad qalbigiisa laga doonayo xagga hooyaa laga soo maraa waayo hooyadaa cajo badanoo dee raxmad badan markaa sidaa darteed buu u yidhi ibna umma hooyaday inankii ay dhashayow waa liajli listictaaf si uu ugu dabco oonu ugu adkaan dabadeed waxa uu bilaabay muuse inuu markaa duceeyo oo tadarucu muusa wa ducaa'uhu nebi muuse markaa waa tadarucay oo rabbigii ayuu baryey oo isaga iyo walaalkiiba uu ilaahay buu baryey subxaanahu wa tacaala oo waxau yihi rabbi ikfir lii waliakhii waadkhilnaa fii raxmatika wa anta arxamu araaximiin kadib intaasi markii ay dhacday ayaa nebi muuse waxaa la amray in qoomkiisa uu ka doorto waxa weeyi toddobaatan nin oo kuwa ugu wanaagsan ah miiqaadkiina uu ku noqday ilaahay uu kula hadlaayey halkaana ay ilaahay ugu soo cudur daartaan oo wixii qoomkii qoomkii nebi muuse waxay sameeyeen iyo dibigay caabudeen inay ka toobad keenaan oo ka cudur daartaan oo halkaas ay ku soo tadarucaan marka waa dahaabu muusa bikhiyaari bani israa'iil ila almunaajaah lilictidaari min cibaadati alcijli wamaa xasala lahum yacni waxaa la amray inuu toddobaatankaa intuu ka dhex doorto halkii miiqaadkii la tago si ay alle ugu soo cudur daartaan oo wixii dhacay ay uga toobad keenaan laakiin ayaan daradii waxay ka dhacday kuwii ugu wanaagsanaa ee ugu barroonaa reer banu israa'iil iyaga laftoodii ayaa markay goobtii tageen ee munaajaadkii muuse iyo ilaahay ay bilaabmeen ayay yidhaahdeen annaku hadal ku qanci mayno xataa nara allaaha jahra haddaba waa kuwa islaa way ugu roon yihiin ayaa yidhi ilaa ilaahay toosan u aragno annaku hadal hadal iyo waxaa rumaysan mayno markaas ayaa qayladii iyo gilgilashadii dhulka ay ku dhacday markaasaa toddobaatankiiba ay naftu ka baxday taasi markii ay dhacday ayaa nebi muusena uu nafta u cabsado oo is yidhi dee waxaa lagu odhan toddobaatankii ka dhaqaaqayay qoomkaba intuu ka haystay ayuu isagu soo dilay markaasuu yidhi yaa rabbi haddaad dooni lahayd horaad aniga iyo iyagaba noo halaagi lahayd annakoo reer banu israa'iilkii kale dhex joogna si aan aniga laii tuhmin oon loo odhan dee adaa ka dambeeyey ilaahay isagoo bari yidhi yaa allah allahayow ma kuwa iyagan maangaabkii ficilkay sameeyeen ayaad nagu halaagaysaa yacni halkaa waxaa ka cad dee inaanay u dhammayn ee qaar ka midun ay ahaayeen waxa uu yidhi in hiya ilaa fitnatuka tudillu biha man tashaau wa tahdi man tashaa ilaahayo waxani waa imtixaankaagii addoommadaada aad ku imtixaamaysay uun ee ay ku kala baxayeen dee ka hanoonaya iyo ka hallaabayaba dabadeed ilaahay ducadii waa ka aqbalay oo axyaahum jamiica biducaa'i muusa wa tadarucih baryadii muuse iyo isdhuldhigii iyo khushuucdiisii darteed ayaa dhammaantood dib loogu soo nooleeyey halkaa markaa waxaa ka cad nimankan reer banu israa'iil yacni madax adaygooda iyo canaadkooga iyo adaygoodu heerka u taagnaa wax la qiyaasan karo o la suuraysan karaba inaanu ahayn allah waxau yihi walamaa rajaca markuu soo noqday muuse nebi muuse ilaa qowmihi reetolkii markuu kusoo noqday khadbaana xaal uu cadhaysan yahay asifan oo uu murugaysan yahay qaala waxau ihi bi'sa maa allayleh shay baa xumaaday kaasoo khalaftumuuni aad igaga dambayseen min bacdii aniga dabaday yacni waxaad dabaday samayseen allayleh waa xumaaday acajiltum miyaad degdegsateen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii miyaad degdegsateen oo waa isugi weydeen wa alqaa waa tuuray muuse al alwaaxa looxaantii waa tuuray oo wa akhada waxa uu soo qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisii yajuruhu isagoo soo jiidaya ilayhi xaggiisa uu soo jiidaya qaala waxau yidhi markaa haaruun ibna umma hooyaday inakeediiyow ina alqowma qoomkii istadcafuunii waa i daciifsadeen oo wakaaduu waxay kuba sigteen yaqtuluunanii inay i dilaan ee falaa tushmit haygu farax gelin b ay biihaanatika iyaaya ihaanadaad i ihaanaysanayso ama waxa weeyaan aad i dhibayso ha ku farax gelin alacdaa cadowyada haygu farax gelin oo yaan cadowgu igu wiirsan walaa tajcalnii hana iga yeelin maca alqowmi aldaalimiina kuwa daalimiinta ah la jirkooda allow ha iga yeelin qaala waxau ihi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf aniga iyo wali akhii walaalkayba oo wa adkhilnaa na geli fii raxmatika naxariistaadana na geli wa anta adigu allahayow arxamu raaximiina kuwa naxariista ka ugu raxmad badan baa tahay ina aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshee ka samaystay alcijla dibiga ilaahan macbuud ka dhigtay sayanaaluhum waxa gaadhi doona gadabun cadho oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo wadillatun dulli fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada ku hela oo dulliga iyo cadhad iyo dhibaatooyin ku dhacday waxaa ka mid ahaa dee fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum nafihiina laaya baa la yidhi oo barhkiinba barhka kala hadlaaya taasaa towbad idin ah wakadalika najzi lmuftariin ay wamila dalika aljazaa abaalkaa horoo kale sidaanu kuwaa hore u abaalinay cadhada iyo dulliga ugu ridnay sidaas oo kale ayaa najzi aanu abaalmarinaa almuftariina kuwa been abuurta waladiina kuwa camiluu sameeyey asayi'aati xumaanaha uma taabuu dabeed ka soo noqday min bacdihaa xumaanta ay sameeyeen dabadeed ka toobad keenay oo waaaamanuu alla rumeeyey ina rabbaka rabbigaa nebi allow min bacdihaa yacnii towbadaa dabadeed lagafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista walamaa sakata ay sakana markuu ka xasilay ee uu ka degey can muusa nebi muuse alghadabu cadhadii ay ka xasishay akhada wuxuu soo qaatay alalwaaxa looxaantii wa fii nuskhatihaa walxaal buu soo qaatay fii nuskhatihaa qoraalkeediina uu ku sugan yahay hudan hanuun iyo waraxmatu naxariisi ay ku sugan tahay oo liladiina kuwii ay ugu sugan tahay hum iyagu lirabbihim rabbigooda yarhabuuna ka cabsanayey wakhtaara waa doortay waa bacda alxaadita markii dibiga la caabuday dhibaatada weyne dhacday kadib weeyi wakhtaara waxa uu doortay muusa nebi muuse qowmahu ay min qowmi qoomkiisii wuxuu ka dhex doortay sabciina toddobaatan rajulan oo nin limiiqaatinaa yacnii wakhtigaanu u qabannay iyo ballantayadii toddobaatan nin oo soo raaca ayaa uu doortay oo wixii dhacay dee ka cudurdaarto toobadkeena falamaa akhadathum markaa waxaa meesha ku qadaran markuu toddobaatankii la soo baxay ee goobtii ay yimaadeen ee ay hadalkaa kala hor yimaadeen ilaahayna tus ayaa dhulkii la gariiroo qayla ku dhacday falamaa akhadathum markii ay qabatay markaa alrajfa gariirkii markuu qabtay qaala waxa uu yidhi muuse rabbi rabbigayow ee ay wada daateen low shi'ta haddii aad dooni lahayd ahlaktahum waad halaagi lahayd iyaga min qablu hore iyo wa iyaaya iyaga iyo anigaba horaad noo halaagi lahayd atuhlikunaa miyaad nagu halaagaysaa allahayow bimaa facala asufahaa wax magaratadu waxay sameeyeen miyaad nagu halaagaysaa sufahadaasoo minna annaga naga mid a in hiya ay maa hiya yacni fitnadani mabay ahaanin fitnadan dhacday iyo shirkigan dhacay ma ahaanin ilaa fitnatuka ilaahay ou imtixaankaaga aad addoommadaada ku imtixaamaysa mooyaane wax kale ma ahaanin oo tudilu waad hallaynaysaa allahayow bihaa fitnadani man tashaau cidda addoontaad ku hallaynaysaa oo watahdii waad ku hanuuninaysaa man tashaau cidda addoontana anta adigu allahayow waliyunaa gargaarahayagaa tahay ee fakfir lanaa noo dembi dhaaf oo warxamnaa noo naxariiso wa anta adiguna khayru lkaafiriina kuwa dembiga dhaafa ka ugu khayrka badan baa tahay wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online